إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ee dowladda federaalk ayaa waxaa qarax lagula hegtay gudaha degmadaas ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose fagaaro ku yaala deegaanka faxfaxdhuun ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu toogtay shan qof oo lagu eedeeyay basaasnimo wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa war ka soo saartay duqeymo dowladda kenya maalmihii lasoo dhaafay shacabka kula beegsatay deegaano iyo degmooyin ka tirsan jubbooyinka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro argoosi u muuqda waxay ka fulisay gudaha waddanka kenya odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa toban neef oo geela ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee gobolka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
warkii oo faahfaahsan mas-uul ka tirsan maamulka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ee dowladda federaalk ayaa waxaa qarax lagula egtay gudaha degmadaas warkaas iyo war kaloo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya hashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellada hoose ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday saldhigyo ciidan iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe qarax ay ka fuliyeen degmada afgooye waxay la beegsadeen gudoomiye waxeed ka tirsanaa maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada afgooye kaas oo lagu magacaabo cabdulqaadir saacid cali waxaana soo gaaray gudoomiye waxeed ka la beegsaday dhaawac sidoo kalena waxaa la dhaawacmay mid ka mid a ilaaladiisa kuwaas oo dhaawacooda goobta laga qaaday afgooye waxay ka mid tahay goobaha sida joogtada ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu beegsadaan saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimayaal ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar hameendheelmada ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin helaboorka degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaalo toosa ku qaadeen xeryaha ciidamada shisheeye ee ugandha ay kaga sugan yihiin deegaanada biyomaalow iyo buurcelow oo dhammaantood wada hoostaga degmada baraawe sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallada ay xala ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa ka mid ahaa weerar saf ballaaran ah oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka soo gaaray weeraradan ku qabsaday difaacyadii ay kaga sugnaayeen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose jazaaka allahu khayran fagaaro ku yaala deegaanka faxfaxdhown ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu togtay shan qof oo lagu eedeeyay basaasnimo warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise xukunkan ay usoo daawasho tegeen dad badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka faxfaxdhoon ee wilaayada gadow ayaa waxaa lagu fuliyey shan qof oo lagu eedeeyey inay basaasiin u haayeen maraykanka dowladda federaalk iyo jubbaland qaadiga maxkamadda ayaa ka hor xukunka fagaaraha kusoo bandhigay xogta eedeysanayaasha iyo qiraalkooda cabdi maxamed cabdalla oo ahaa eedeysanaha koowaad waa afartan iyo laba jir basaas u ahaa maamulka jubbaland ee kismaayo wuxuuna qaadigu soo bandhigay qarashada eedeysanahan oo ahayd sida tan haa waa jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta jubbaland maalin ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo xuseen jinni oo ka tirsan murtadiinta ku sugan baarsanguuni waana ka aqbalay kadib maalin maalmaha ka mida ayuu wuxuu i weydiiyey xaaladda deegaanka waana ugu warramay waxayna ku soo qaadeen weerar waxaana ku dhintay saddex qof oo muslimiin ah waxaana ku dhaawacmay hal qof howlgalkaas waxaan ku qaatay lacag boqol dollar ah sidoo kale waxaan u gudbiyey dhowr jeer ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo aan meel ku arkay kadibna waxaa mar kale shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cali taweeto oo ka tirsan murtadiinta jubbaland waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray xogta mujaahidiinta ku saabsan waxaa lay soo qabtay anigoo shaqadaas ku guda jira cabdisamed cabdulqaadir xasan oo labiyo labaatan jir ah wuxuu ka mid ahaa eedeysanayaasha wuxuuna maxkamadda ka hor qirtay inuu ahaa basaas la shaqaynayay dowladda federaalka shaqada basaasnimada ahna uu kusoo tashkiiliyey basaas kale oo la yidhaahdo axmed maxamed cali loona xil saaray inuu magacyo iyo nambaro ka keeno saraakiisha ciidanka ee wilaayada mudug iyo galguduud wuxuuna sheegay inuu nambaro helay kadibna gudbiyey lana soo qabtay durbadiiba sidoo kale waxaa fagaaraha laga akhriyey kiiska eedeysane maxamed aadan maxamuud oo soddon iyo kow jir ahaa una shaqaynayay sirdoonka maraykanka maxkamadda horteeda ayuu ka qirtay cidda shaqo gelisay iyo howlihii u qaabilsanaa wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo ku sugan muqdisho ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo zakariya ismaaciil xirsi oo loo yaqaan zaki oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay waxaana wilaayaadka ku soo galay toobadkeennimo shaqooyinka liisoo dirana waxaa ka mid ahaa sida tan kow inaan macluumaad ka soo gudbiyo mujaahidiinta iyo dhaqdhaqaaqooda labo in aan soo gudbiyo macluumaadka mas-uuliyiinta xarakada iyo kala beddelkooda saddex inaan tashkiiliyo dhallinyarada si ay iskugu dhiibaan dowladda qaarkoodna looga dhigi lahaa jawaasiis anigoo shaqadaas ku howlan ayaa liisoo qabtay dhammaan shaqooyinkaasna waxaa ku qaadan jira lacag yar mawlid cabdulaahi cilmi oo ku magac dheeraa huwa afartan iyo saddex jir jaasuus ah oo uu shaqaynayay jubbaland wuxuu maxkamadda ka hor qirtay in kismaayo laga soo tashkiiliyey mark wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka mid ahaa jawaasiista murtadiinta jubbaland anigoo jooga kismaayo ayaa niman ah saaxiibba nahay igu tashkiiliyeen in aan ku biiro ciidanka riddada jooga cabdalabiroole sidaas ayaana ciidankaas uga mid naqday gaar ahaan qaybta booliska saldhigga biroole kadibna taliyahayga ii soo bandhigay in aan ku biiro al-shabaab oo aan xog ugu soo gudbiyo dhanka xarakada waana ka aqbalay sidaas ayaana isku soo dhiibay anigoo iska dhigaya qof taayib ah waxaana la imaaday qori sidii anigoo la soo goostay intaas kadib waxaan aaday buulo xaaji waxaana bilaabay shaqadii la ii soo diray howlaha aan qabtana waxaa ka mid ah kow waxaa diyaariyey xogta nin mujaahidiinta ka tirsan si loo shirqoodo waana la xabadeeye wuuna ka badbaaday labo waxaan diyaariyey guri oo u deganaayay nin ka tirsan mujaahidiinta oo ku yaalla buulo xaaji si loo weeraro saddex sidoo kale waxaan u gudbiyey saldhigga xisbada xilliga ugu fudud oo la weerari karo waana soo diyaariyey laakiin maxamed macalin oo ahay taliyahayga ayay ku adkaatay inaan ciidan u soo diro kadib anigoo shaqadaas wata ayaa waxaa ila soo xiriira nin la yidhaahdo aadan mucow oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka danab wuxuuna igu yidhi waxaa ii keentaa lambaro mujaahidiinta ay leeyihiin waana ka aqbalay waxbana uma intaas kadib waxaan dareemay in la ii daba joogo waxaa la socodsiiyey taliyahayga wuxuuna igu amray inaan soo baxo qorina hore usoo dafo anigoo shaqadaas ku howlan ayaana la ii soo qabtay eedeysanaha afaraad ee kiiskiisa lasoo bandhigay waa sayid muxiyidiin cusmaan toddobiyo labaatan jir ah ninkan ayaana sheegay inuu shaqadan ku biiriyey nin la yidhaahdo cabdulaahi oo jooga baardheere hoosha loo diray ay ahayd inuu soo gudbiyo nambaro wuxu uu heli karo iyo xogaha mujaahidiinta wuxuuna gudbiyey qaar ka mid ah howlihii loosoo idmaday hal jaasuusna wuu u qoray waxaana lasoo qabtay isagoo gacanta kula jira shaqadaasi sida uu maxkamadda horteeda ka sheegay intaa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka xukun intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraala ayna u bandhigta shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan kow in uu yahay eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen fal gaalnimo riddo ah labo in lagu fuliyo dil xadu riddo ah xukunkaasna waxaa loo cuskaday suuratulmaa'ida aayadda kow iyo kontonaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك تمهيد جزء الشناد صفحة صدح بغلية اللي حقوقا وحقوق ناضي قرال كوضا kadib waxaa la gudagelay fulinta xukunka waxaana mar qura qiirooday dadweynaha oo aad u nacab dadka basaasiinta ah waxayna ku dhawaaqayeen takbiirta هذا إن شاء الله تعالى حكمك أيها فلينينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر basaasiinta ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin dadka ugu ayaanka daran dad kale oo ajnabi ah ayay dalkooda basaas ugu noqdaan kadibna waa la soo qabtaa waxaana la horgeeyaa cadaaladda shareecada iyagoona aad u qoomameynaya xilli aysan qoomamadu waxba taraynin kuwii soo dirayna aysan waxba u qaban karin aakhirina ay xisaabi ka horeyso
wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa war ka soo saartay duqayma dowladda kenya maalmihii lasoo dhaafay shacabka kula beegsatay deegaano iyo degmooyin ka tirsan jubbooyinka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla oo wareysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu kaga hadlay duqeymo cudwaani ah oo dowladda kenya maalmihii lasoo dhaafay ka waday degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka wuxuu xusay abu cabdalla deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka ay duqeymada la beegsadeen iyo sidoo kale khasaaraha nafeed iyo kan maaliyadeed ee ka dhashay duqaymuhu waa ay badan yihiin kuwa ay magaalooyinka ku duqaynayaan iyo kuwa dhulka baadiyaha ama miyiga iyo dadka xoolo dhaqatada ay ku duqaynayaan gaar ahaan kuwa magaalooyinka waxaa ka mid ah magaalada saakow maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo saddex jeer ayay duqeeyeen iyagoo halkii marba dhowr gantaal ku rideeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada sidoo kale waxay duqeeyeen salagle jilib deegaanada wayaanta ee hoostaga degmada kismaayo iyo deegaanada hoostaga meelaha loo yaqaan joore dhammaantoodna waa duqaymo diyaaradaha dagaalka ay fulinayaan gaar ahaan kuwa kenya khasaaraha wuxuu iskugu jiraa mid bashari ah iyo mid maadi ah dhanka bashariga waxaa jira dad shacab ah oo ku shahiiday duqaymaha gaar ahaan laba dumar ah oo kale ah hooyo iyo gabar inan ah oo ay dhashay oo ku shahiiday degmada salagle sidoo kale waxaa halkaas ku dhaawacmay caruur yaryar oo gaaraya ilaa laba caruura dhanka saakow waxaa jira hal dumar ah oo dhaawacii maalmo ka hor diyaaradii ay duqeeyeen u shahiiday iyo waxaa kaloo jira dhaawacyo dad ayaguna shacab ah dadkaas oo gaaraya ilaa iyo saddex ahna rag khasaaraha maadiga khasaaraha maadiga ah isaguna waa badan yahay waxaa jira goobo ganacsi oo si ula kac ah u burburiyeen oo ay ka mid yihiin shirkadihii isgaarsiinta garaash gaadiidka lagu sameeyo waxaa ku burburay garaashkaas in ka badan shan iyo toban gaari waxaa kaloo ka mid ah goobihii ganacsi ee ku burburay warshad baraf lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ah guryo dad shacaba ay lahaayeen waxaa kaloo ka mid ah dugsi qur-aan mar wax laga weydiiyey abuu cabdalla gargaarin teleg ayay wilaayadiisu ka geysatay dhibaatooyinka ay kenyaatigu ka geysteen deegaanadaas ayaa wuxuu sheegay in ay magacaabeen guddi arrintaas u xilsaaran kuwaasi oo ka kooban qaybo kala duwan
wilaayadu intii awooddeeda ah way u gurmatay dadka dhibaatadu ay gaartay gaar ahaan kuwii ku dhaawacmay waxay u fidisay adeegyo caafimaad oo deg deg ah dhanka kalena waxaan u saarnay guddi iskugu jira nuqabo culamo iyo ganacsato kuwaasoo qiimeyn ku samayn doona guud ahaan dhibaatadii dadka shacabka gaartay kadibna wixii gurmad ah ay u baahan yihiin iyo caawimaad ayaa loo samayn doonaa insha almawla marka dadku waa dadkii raacyada wilaayada ahaa mana ku fiirsanayno dhibaatada ay gaaladu u geysanayso wuxuu carabka ku adkeeyey abuu cabdalla waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka in duqeymahaasi ay geysatay dowladda kenya islamarkaana ay eedi doonto cadowga muslimiinta ee ku soo duulay deegaanada wilaayaadka gaar ahaan wilaayada jubbooyinka aad bay u tiro badan yihiin dhibaatooyinna waa ay geystaan kuwii hadda u dambeeyey ay duqaymaha wuxuushnimada u geystay ummadda muslimka ay ku dhaqan wilaayada jubbooyinka waa diyaaradaha saliibiyiinta kenya waxaa dadkaas soomaaliyeed ee muslimiinta ah guryahooda iyo suuqyadooda iyo madaaristooda isbitaaladooda ku duqaynaya waa dowladda kaafiradda ee kenya iyagayna mas-uuliyadda dhibaatada halkaas dadka ku soo gaartay dusha u saaran tahay waana godob ka mid a kuwii ay horay u geysteen waana laga argudi doonaa maraan dheereen insha allah
warka ka soo yeeray walaayadii islaamiga ahi jubbooyinka ayaa imaanaya iyadoo diyaaradaha dowladda kenya maalmihii lasoo dhaafay ay duqeymo cudwaani ah ay ka wadeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan walaayadii islaamiga ahi jubbooyinka kuwaasi oo geystay khasaare nafeed iyo maal intaba oo soo gaaray dadweynaha dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro argoosi u muuqda waxay ka fulisay gudaha wadanka kenya waxaa warkaas faahfaahinaya maxamed amiin
iyadoo dhowaanahanba ay diyaaradaha dagaalka ee kenya ay duqeynayeen deegaano ay shacab ku nool yihiin oo ku yaala jubbooyinka islamarkaana ku dileen dad maati ah oo ay haween ka mid yihiin kuna burburiyeen xarumo ganacsi iyo kuwo waxbarasho ayay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo ka fuliyeen gudaha kenya askar ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku okeeyey deegaan lagu magacaabo juhuudi oo ka tirsan gobolka laamu halkaasi oo ay ku dileen lix rag oo kristan kenyaan ah howlgalkan oo saacado badan qaatay ayaa sidoo kale lagu gubay toban gaari oo ay qoys kristan ah lahaayeen sida lagu xaqiijiyey war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka uu weerarka ka dhacay ayaa ah mid istaraatiiji ah waxaana marta wadda laami ah oo aada magaalo xeebeedda mombasa arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo habeen hore ay kenya duqayntii ugu dambeysay ka geysatay degmada saakow ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka halkaasi oo ay ku burburiyeen guryo goobo ganacsi iyo dugsi qur-aan dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku baaqday in tacadiyada kenya aysan ciqaab la-aan noqon doonin sida ugu dhaqsiyaha badanna tallaabo ugu qaadi doonaan
warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan golaha odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa toban neef oo geela waxa ay ku wareejiyeen wilaayada maamulka islaamiga ah ee gobolka mahad ayaa warkaas inoo diyaariya oo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayaa waxaa toban neef oo geelah ku wareejiyey golaha odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellaha dhexe nabadoonnada ayaa sheegay in xoolaha ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore islamarkaana ay ugu soo hormariyeen si ay ugu ciidaystaan afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe mucallim maxamed ayaa ka warbixiyey xoolaha ay ugu deeqeen mujaahidiinta intaas kadib waxaan rabaa warbixin inaan ka warbixiyo nuqabada wilaayada shabeellaha dhexe oo ku tabarucday ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga sala allahu caleyhi wasalam mujaahidiinta huquurta ku jirta ee walaalhood ah iyagoo la qaybsanaya farxadda iyo rayraynta ayay walaaluhu waxay bixiyeen nuqabada ayaan u jeedaay waxay bixiyeen ilaahay dartii u bixiyeen xoolo ay ku iidaystaan walaaluhu xoolahaasoo gaaraya cadadkooda uu yahay toban geel ah aad iyo aad ayay ugu yartaa ragga walaalaha laakiin hadda intaasaa la helay welina farkama qodno faanole farkama qodno waa kusii socdaan nabadoon cabdulaahi cali caraaye oo ah nabadoonka beesha warsangeli ayaa sheegay in tobanka neef oo geel ah ay yihiin hordhac islamarkaana ay ku rajowan yihiin inay mar kale mujaahidiinta ku wareejiyaan xoolo ka badan kuwa haatan ay bixinayaan insha allah horta xoolaha la bixinaayo oo mataqaanaa walkii ka horreeye ka hadlay waa xoolo insha allahu tacaala waa hordhac haddana waa u diyaarsanna insha allahu tacaalaa ayagoo kale insha allahu tacaala iyo ka badana inaan aruursanno rabnaa waana noo diyaar waxaana u yeelinaa insha allahu tacaala jihaadka maanta kitaabka ilahi gaalada kusoo duushay meel walba dal iyo dibad isaga kaashatay in mataqaana maanta ay ilaahay mataqaana rag la xisaabtamo ilaahayna siiyey oo maantay noo muuqato jabkoodii ilaahay nooga dhigay maalkoodii dekad wax nooga soo degaan meel walba hadday la fiiriyo galcad ama mataqaanaa misegawa amba lama tiri karo dhowr iyo inta mataqaanaa soddon mataqaana macriko ilaahay nagu guuleeyey raggii la xisaabtamo ayaa jooga annaguna waxaan nahay nuqabadoodii insha allahu tacala raayada towxiidka ayaan u sidnaa ugu dambayntii nabadoon macalin faraweyne nabadoonka beesha abubakar gaabane ayaa sheegay inay ka jawaabayaan baaqii ka soo baxay shirkii labaad ee jihaadka bariga afrika kaasoo ahaa in halganka socdo lagu bixiyo naf iyo maal haddaan naha nuqabada gobolka shabeellaha dhexe annagoo ka jawaabayna baaqi ka soo baxay shirka bariga afrika oo ahay in lagu bixiyo mujaahidiinta iyo jihaadka socda naf iyo maal waxaan bixinaynaa maanta geelan aad u jeedinoo toban ka ah munaasabadan waa munaasabad aad u qaaliya ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan leenahay muslimiinta ha uga qaado culayska saaran fudeydna allah ha ugu bedelo gaalana way jabtay waxay ku soo aadaysaa munaasabadaanu iyadoo gaala ay guurayso ad ogtihiin burundi inuu ka guuro xaaji cali iyo meyr taqwiya meelo badan waxay ku soo aadaysaa insha allah inaan kusoo aada aan doonaynaa in lagu iideysto bacdigeenna lagu iideysto dimuka geeda lagu iideysto ilaynta gaalada ilaahi subxana wa tacala aan ka rajaynaynaa gaalana way jabtay muslimiintuna way guuraysteen ma ahan markii ugu horreysay oo ay odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe mujaahidiinta ku wareejiyaan xoolo ay ku garab istaagayaan
jasaaka allahu khayran warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa